fakat etmedi waajib nabadgelyadii aqbalada baryaalkan wuxuu doobay boqoykii boqolka boqol qaraan mudur gubernatoraha iyo gubernatoroguyeenka iyo xildhibaanka koonfur galbeed iyo ugaasadii baahi boqol oo beesha jiroon dhammaantood wartidaas ayaa niil roog
waa garta marka gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool iyo mas-uuliyiin kale oo gobolka ku tirsan iyo odayaal dhaqmeedyada xilligan rooga degmada weejid iyo maamulkiin may qorshe e xilligan jara oo degmada weejid oo dadkidka dhaginsahaysa warguud ku sii korta
waybu ahaa ardeeda ciidanka faraasanta bulshadana ka faraasanta degmadana ka faraasanta gooyow kiisho walbadaan isku bedeli horumar badan isku bedeli walbadaan isbedeli insha allah dhinaga oo maarne wadooyinka farowsha iyo dhinaga la dagaalanka adowga iyo ciidamada koonfur galbeed ciidanka iyo tababarka lihiirahay oo hubsho iyo walaajoolasahay iyo howlgalada oo la bilaabahay qaabkaasa degmadana may faankoan iyo ona wal bilaabo insha allah hadii lahay waa gartay guddoomiye kulamadii muddooyinkii inka dambeey ama lamadii maalin ee lahadhaafi maamulka degmada iyo odayaalka dhaqanka iyo kan gobolka bakoolba weejidka weeldhadaaseen arrimo isun ku hadalaaseen maynin kutaabada kor waybakin kutaabaday isbedeladaas la suuqii doono insha allah oo howlgaladaasi wadooyinka sida laga furufadaya ayaa badnaa ku hooga saaran insha allah ayaan sida oo ciidamada etoobiya iyo ciidanka hooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta koonfur galbeed isgarabsadaayan ini oo wadooyinka furaan nimankii adukaayla dagaalam wadankan loo horeeyay
marka qorshahaasay howlgalka lanka dhaqaaqow ee maamulka gobolka bakool iyo kan degmada waajid isanku ka hadalleen ma keliya jiditaha gala waajid iyo laka furahay mise guud ahaan jidite gobolka bakool oo dhan iyo qorshaha ini la fura
horta gobolka koowaad way ka hormaraana insha allah wadada baydhabo in la furo waajid iyo ardeeda wadada oo baydhabo andhayd in la furo kadibna degmooyinka oo gobolka ku hooseedo intii nimanka adowga oo ardeeda kadhuu malaysadaayan oo shacabka hoolad iyo dameero iyo dilahayo raashinshay gubahay ini oo la lataala lagu horeeyo wadanka
waa garta marka howlgalkaasay kusakow xaaladda degmada waajid gaar ahaan dhinaga bani aadamnimada muddooyinkii inka dambeeyey jidite hirinaan ama tan imarkii ciidamada dowladda iyo weejid qobsadeenba jiditaha galaw gebi ahaanba hirinaan marka xaaladda nololeed ee degmada waajid mayninku sheega korta
xaaladda nololeed madaan ku bilaabo dhinaga biyo weejid dhinaga biyo ciidan fayleyn caafimaadka oo marna dhinaga caafimaadka iyo ciidan isku liidida oo dhinaga daawada ku yarta lama mch ka furan lamada mch marna bulshada maka filan daawada yar maan sheegane intiiba oo caafimaad ee wasaaradda caafimaad koonfur galbeed iyo waan sheeganaha ardayda intii humanitarianka in daawadaas degmooyin wadamadaas daawo ardayda linkiliid dhinaga bilaanta oo kalamisada ama bilaanta dhiigbahaga ama jadeecada hata bilaawatay iyo walbadan taas anka baagan inay walaku qabado intiiba walaku qabado korta taas anka baagan dhinaga oo marne macaluulka oo raashinka dhinijay dhinagaasi oo marne sidii hormee adawalaha kalahay gaariga iyo bajaajo wala kuyahay laakiin dhinaga raashinka oo humanitarianka marka hore w f b raashin dhibaatisa diblood raashin way kadhiin baahan umato beeron ha kuhan laakiin way baahan umutay walka filan maan sheeganayo intii oo ardayda beermaha deeraasa ilaa soddon kilomitr ku bilaawdaas beero oo arday degmada marka dhinigaas adoogi ayaamay baahan badan insha allah yoona humanitarianka maan sheegana dhiniga oo arday raashinka iyo saas ayaan isku liidata ini walanku qabado
waa garta markii un ha ku tabna dhibaatooyinka dhiniga nololeed ee degmadaasay ku jarta muddo dhowr jeer way sheegtana ini qorshaha qorshigin ay ini sidii in fur lahayteen jiditee weejidha galow ilaa iyo muddo dhowr jeerna ma dhaqan galna ilaa iyo hatana dhowr sano oo weejidiisan galanta kahaytan ama dowladda federaalka ciidamadii roogan na een masuuro galna go-aankan een maamulka gobolka bakool iyo odayaalka dhaqanka iyo maamulka degmada weejid xilligan kadeereen oo ah inin la fura een tii hore mayku kubedelinaada kort walku kubedelinaada tahan ardayda ciidamada koonfur galbeed ilaa ciidan afar boole ayaa tababar ka jaray tababarshii dhammaystay oo dugsiga la jiri insha allah hadii ilaahay er tababarkaasi la yidhi way baa kuku bedelantaa ciidamadii hooga dalka iyo ciidankan koonfur galbeed afar boole iyo ciidamada ethiopia walbadaha isbedel doon insha allah wadooyinka tuulooyinka inay ciidamada dhika doon wadooyinka mayba meelba nimanka laga sheegana ciidan hayn ciidamadaasna ardeeda mayb waa garab isgarabsadaayaan sideed ciidan koonfur galbeed ciidanka eh, federaalka iyo namadka ethiopia howlgalkaas gidaashkaasna bilaawo doona insha allah wadooyinka hataa dareer waan dareer doonta idaahdo iyo walbadan hadii ilaali insha allah ku sheega doono een guddoomiye degmo kasta oo ku tirsan gobolka bakool oo ciidamada dowladda rogan sagoone eeya een aan oodanto oo jiditeediya aan hiranyiin marka een weejidna een maamulkii degmada iyo maamulkii gobolka xilligan way ku wada hadaleene een sidii lan furi lahay weejid iyo xudur marka kan qorshaha kale oo ka eedan een ini la furo ama guud ahaan layska furo qorshaha een isan xilligan sheegteen ma- may ku rajayasan ini een sidii hore qorshahan walku kubedelnaada kor
insha allah taas eh, way baa ardeeda horta guud ahaan way baa la furnaa dowladda koonfur galbeed iyo xukuumadda gobolooyinka baayo boqool dowladdana wayna fartay inay wadooyinka la furo ciidamadiina inay tababarha dhammaystireen degmo kasta ciidan shee ilaa saddex bool afar bool ciidan jiro tababarha ku dhamaystir degmo kasta oo baayo boqole ciidamadaas howlgal suubiyaan inagasna in dowladda ama amiirkeena dowladda ku socdo doono insha allah haddii ilaahna way rajeynaya inay wadooyinkana furna waana insha allah nimanka nabadjiidkeena wadanka shacabka waana oo dhibaatada kahayan la dagaalama inka dambeyntii insha allah haddii ilaah dareemi doonta inka dambeyntii guddoomiyaha weejida ata een may ku codsada lahayti dadka ka dhegansa ama mas-uuliyiinta dowladda koonfur galbeed iyo tan federaalka iyo hay-ado gargaarkaba
may oodsadaan ardeeda in ciidamada sida koonfur galbeed iyo sida ciidamada hooga dalka in ciidamadaasi galabshooyo walibay waa dhiman la dhamaastir baawrtiyo lahdeerti ee wadooyinkana la furo dowladana may waa ku olol hirita nimanka adowga eh oo nabaddiidka eh oo ilaahay qoofsadaan masaakanta iyo dj binaajtay howlasha guwaas lanka oo unijayka jar nimanka shabaabka ee unijayka jaroon ini weerdad hadhowna may waa ardeeda may waa oo madashii linjeeno ama goobo dagaalkana may waa ku qaado doon haddii kale may waa nabadaanka baagaan shacabka ini nabadgaadada oo arday adowku ku ololgoosabanka baagaan eedyada aan mahadsiyo guddoomiyaha degmada weejid iyo kaasaay oo khadka teleefoonka idinku warramay